wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur ah ayaa dah furay shirka hagista mashruuca dhismaha wadooyinka magaalooyinka ee nagaad shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday maamul goboleedyada iyo maamulka banaadir waxaana lagu soo bandhigay waxyaabaha ka qabsoomay mashruuca nagaad iyo kuwa hadda qorshaysan wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur ayaana bogaadiyey shaqada la qabtay
waxaan is leeyahay runtii maalin muxuu ahaaye aanu samaynay shir muhiima oo infrastructure ku aadan oo mashruuca nagaad khaasatan oo sidaa dhammaantiinba ka wada markhaati kacdeen muxuu ahaaye wax weyn oo isbeddela ku sameeyey muxuu aha kaabayaasha muxuu ahaayey infrastructureska ee magaalooyinka gaar ahaan hadday brijyada noqoto iyo hadday jidadka noqoto hadday drainage noqoto intaba isbeddel weyn oo muuqda ku sameeyey magaalooyinkeenna dalka in badan oo ka mid a ahna runtii waxyaabaha ay ku faanaan madaxda muxuu ahaay qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyaduba waxqabadka muuqda ee markaasi muxuu ahaay laga sameeyey muddadii uu mashruucani shaqaynayey muxuu ahaay magaalooyinka caasimadaha uu mashruucani ka hirgelay aad baan ugu bogaadinayaa mashruuca maamulkiisa ugu horeeya muxuu ahaayey maxamed runtii waxaan leeyahay arrintaasi dee waa raad muuqda oo taariikhda galay oo aad runtooda ku soo kordhiseen muxuu ahaaye dalkan ku soo kordhiseen aad baan muxuu ahaa idinku bogaadinayaa inta hadha iyo muddo mustaqbalka intaad ka sii shaqaynaysaanna inaad sidaa kusii wadaan baan insha allah rajaynaynaa waa run muddadii uu mashruucani ka shaqaynayey keliya lagama faa'iidaysan in muxuu ahaa waddooyin la dhiso ama bridges ama drainajya la sameeyee waxaa laga faa'iidaystay cabacitigii dhisme ee runtii muxuu ahaayey hay-adaheenna kambaniyadeenna muxuu ahaayey howlwadeennadeenna aqoonti iyo skill maanta dhexalgala ayaynu markaasi muxuu ahaa runtii kala hadhnay oo maanta kambaniyadeenni ay ku dhiiranayaan inay mashaariic waaweyn fuliyaan oo muxuu ahaa ay ka qayb galaan oo siduu sheegay runtii muxuu ahaayey maxamed siduu sheegay hadda inta muxuu ahaayey kambani ee ku guulaysta advertisementkaasi si professionala u soo codsada oo cabacitigoodii u dhisan tahay oo tartan weyn ku galaay waa kambaniye soomaaliyeed wey marka awoodda muxuu ahaayey muxuu ahaa waxqabad ee dhismo aqoonteeda ayaa korodhay oo mashaariicda noocani ay ku kordhiyeen waxaa laga yaabaa bilowgii in loo baahnaa had iyo jeer in kambani dibadda ka yimaada iyo ama mid joint venture ay kula galaan ay muxuu aha ku qaban jireen laakiin maanta runtii inay muxuu aha kambaniyadeennu ay wax muuqda qabaan ay qabtaan